wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ah ayaa soo kordhisay mashruuc hor leh oo cadaadis ku ah shacabka magaalada muqdisho dowladdana ay lacag ku samaynayso wasaaradda ayaa fartay in mooto labalugoodka uusan kixi karin qof aanan haysanin laysanka darwalnimada taas oo ay tahay in laga soo jirto wasaaradda iyadoona laga iibinayo darwallada kaxeeya mooto labalugoodka bashiir macalin cali oo ah agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa akhriyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa-id oo aan uga hadlayno arrimaha ku saabsan gaadiidka dhulka wadamarista waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mootolabalugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo waxaa la joojiyey in mootolabalugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mootolabalugleyda uu qaadan karo keliya laysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada shacabka magaalada muqdisho ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ay la kulmaan dhibaatooyin kaga imaanaya madaxda dowladda federaalka